barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba waa jimco laba iyo labaatanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
sifooyinku lahaanaya waxaa weeye kow horta waynu noqdaa nin geesiya labo wuxuu noqdaa nin cadaaliya saddex waynu noqdaa nin haybad leh oo qurux leh afar waynu noqdaa nin aftahana intaas marka laga helo deeqsiya waxaa weeye ka ay shirto oo rag loo saaro intiibaa laga baaraya halkaasa horta marka koowaad laga soo unkumaya
garaad jaamac garaad ismaaciil oo isagoo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee gobolka sool oo ka hadlaya sidii soomaalidu ay u soo xulin jireen hogaanada iyo weliba hanaanka uu u shaqayn jiray barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo dhinacii heesaha
yaa salaam intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida ah idinkoo weliba ciyaarahana maqli doonaa
kuuriyada waqooyi ayaa muujisay in maanta oo jimcaha ay ku tijaabin doonto gantaal kale oo hidrogen bama badda bacifica kadib markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ka digay in xunqabataynta madaxweynaha mareykanka trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doonaan ficillo u dhigma dandaasi sida laga soo xigtay wakaalada wararka yonhab wasiirka arrimaha dibadda ri yong ho ayaa warfidyaenada u sheegay in wadankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaada madaxweynaha mareykanka trump uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobey horaantii isbuucan markaasoo uu sheegay trump in guud ahaanba ay baabi'in doonaan maamulka
booliiska tailan ayaa sheegay in bam jidka la dhigay gobolka aan xasilooneyn ee batani oo ku yaala koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen afar askari mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen in shan askari oo kale iyo qof rayid ah ay ku dhaawacmeen qaraxasi gobolka batani oo xadka ku yaala oo ay ku tiro badan yihiin muslimiinta ayaa ah mid xiisad ay ka oognayd muddo toban sana ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxasi
jimco wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a markana aynu gudagalno barnaamijka qaybihiisa kala gedisan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo jimcaha aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan kaga hadli doonaa hanaanka loo soo xuli jiray hogaanka dhaqanka soomaalida iyo sida ay ugu howlgeli jireen waxaana toddobaadkan inoogu martiya garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah hogaanka dhaqanka ee gobolka sool waxa uu u warramay wariyaha v o a laasxanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa marti inoogu ah garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale waxaynu barnaamijkeennan toddobaadkan aynu ku eegi doonnaa haddii rabi raalli ka dhigo dhaqanka iyo saldanadaha kala duwan waxaanu waxyaabo fara badan ka weydiin doonnaa sooyaalka dhaqanka marka loo yimaado dhanka saldanadaha marka hore waa idin salaamayaa idaacadda v o e cabdikariin olol wariyaha laascaanood aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta gurigaygu soo booqato marka hore waa idin salaamayaa haddii aan su-aashaadii weydiisay kaaga waramo dhaqanku waa waxa keliya intii aan dowladaha soomaaliyeed ama gumaysiguna dalka imaan ummadda kala hagi jiray oo dhaqanka soomaaliyeed taariikh buu leeyay oo ka awow ka awow ka awow dee rag baa jiray waxa weeye hawsha soo waday qayba waa salaadiinta hadda la dooranaya ee da-da yar ee dhallinyarada ah qaybina waxay ahayd odayaashii n geedka iyo dhaqanka kusoo jiri jiray ee lasoo dooran jiray bal waxaan doonayaa adoo isqabadsiinaya labadaasi n aqoon-yahanka garaadka ah ee haata la doorto iyo dhaqanka hore siyaabaha aad isu waafajinaysaan waa waa waa laba su-aaloodoo waxa weye isku midna dhinac ka ah oo marna dhaqan wada noqonaya marna kala baxaya berigii hore ninka marka la dooranayo oo dee dhaqanku laba qaybood weeye ninna markaasaa la dooranaya ninna aabihiibu ka dhacaya marka koowaad qofka marka la dooranayo ee reerkaasi boqortooyadu ay ugu horey beesha ay isu imaanaysay kabacdina waxaa la ohan jiray war nin baynu dooranaynaa ninkaynu dooranaynaa waa inuu sifooyin lahaada sifooyinku lahaanaya waxaa weeye kow horta waynu noqdaa nin geesiya labo wuxuu noqdaa nin cadaaliya saddex waynu noqdaa nin haybad leh oo qurux leh afar waynu noqdaa nin aftahana intaas marka laga helo deeqsiya waxaa weeye beeshu marka ay shirto oo rag loo saaro intiibaa laga laga baaraya halkaasaa horta marka koowaad laga soo unkumaya oo la odhanayaa ninkaasaa wallaahi sifooyinkii leh ninkaasaa markaa inta lasoo qabto la odhanaya ninkaasaa reerka hogaanu noqonaya boqor noqonaya oo garaada noqonaya ama ogaas ama suldaan ama malaaq marka uu ninkaasi dhinto oo tiisii u timaado inamadiisii ayaa markaa la odhanayaa waryaynu hawshii yaa buuxin kara beeluhu qaarba dhaqan bay leeyihin laakiin inta badan soomaalidu waxay tidhaahdaa dee ninku intuu nool yahay baa ubadkiisa la eegaa marka way shiraysaa waxay odhanaysaa yaa booskii buuxin kara saasaa marka hore dhaqanku ahaa markaa inamadii baa la eegayaa ninka markaa loo garto ee la yidhahdo ama ka ugu yar ha noqdo ama ka ugu weyn ha noqdo ninka la yidhahdo sifooyinka aabihii buu leeyahay ama ninkaasaa hawshii ka bixi kara ayaa la doonaya dhaqankan kale ee cusub ee hadda dee xiliyadan dee qarnigan labaatanaad iyo dhammaadkiisii soo biiray dee dadka way ilbaxeen way tadawireen technology baa soo baxay dibadihii baa la galay adduunkii baa isbedelay berigaa diyaaraduhuna waaba yaraayeen dhaqanku jira ama diyaaradaha ma jirin badahana waxaa weeye wax yar baa lagaga gudbi jiray lakiin hadda technology waa isbedelooda waad ogtahay dibadii gudaha waa la galay marka dhaqanka haddeer wuxuu kii kan kii hore kaga duwan yahay isagoo salka ku hayo oo dee dhaqankii aanu marnaba aanu qofkii ka tegayn oo habdhaqankii qabiilka iyo wixii loo doortay ay tahay midnimada beesha iyo isku xidhnaanta iyo dadka wixii dhexdooda mara iyo ummadda nabadgelyadanu ka shaqeeyo ba haddana waxaa usii dheer qofkii inuu nin ilbaxa noqday oo waxa weeye jaamacda ka baxay oo dibadaha maray marka taasna way sii kabaysaa oo dee bulshadii gudahana waa joogtaa dibaddana waa joogtaa oo marka aad dibaddan u baxdo waxaad u tasaa malaayiin soomaaliya oo waxa weeye languageaagay garanaya oo aad hor istaagayso oo waxa weye dadkii dhallinyarada ahaa ee dibadda ku dhashay aad u sharaxayso dhaqanku wuxuu yahay oo dadkii waxa weeye aad maraykan yurub istr shanta qaaradoodba aad ugu tegayso oo waxa weeye feedbacka aad soo celinaysaa uu noqonayo mid dhaqankiina ku salaysan technologiga iyo weskiina ku salaysan marka labada arrimood qofku markuu isla helo shareecadiina uu wato waxa weeye wax fara badan buu qofkaasi waxa weeye kaga duwanaanaya kii hore ee muxuu ahaa isagoo ku koobnaa dhaqankii baadiyaha iyo fardihii iyo geeli ku koobnaa xukunkiina dee dadkii meel kasta u gaaraya oo cid kastoo af soomaaliga marka laga laga tago dadka ku hadla inaad markaa ajaanibtii la macaamishaan oo dadkii kale dhaqamadii kale ay yimaadaan marka taana waa la odhan karaya way soo gelaysaa soo maha ha way soo gelaysaa oo tusaale ahaan berigii dowladdii ugu dambeysay hadda xasan sheikh markii la dooranayay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed joogay boqol iyo shan iyo soddon oday baa xamar la iskugu keenay dadkii reer galbeedkao dhanna waa yimaadeen carabtiina waa ti runtii way la yaabeen rag dhallinyaraa oo waxa weeye wada maastera ama b s ama dibadaha wax kusoo bartay oo haddana dhaqankiiya oo aabayaashii iyo awoyaashoo ka dhaxlay oo luuqadii la fahmaya oo siyaasadii la fahmaya oo horumarkii dalka la fahmaya wax badan bay fududaysa marka wax badan bay caawinaysaa inkastoo de dhaqanku aanu fiicnayn inuu siyaasada galo oo qofka dhaqanku hadduu siyaasi noqdo wax badan baa ka xumaanaya oo ninka dhaqanka waxaa fiican aqoon kasta uu leeyahay inuu wixii loo egmaday ee awoogiyo aabiyuu ka dhexlay inuu ku ekaado garaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mid ah jiritaanka dhaqanka oo mid ku adag ah oo dadku inay saldanadaha noqdaan dad ka dambeeya marka markii hore la joogi jiray berigii hore ee aadka loo ilaalin jiray saldanadaha oo dhici jirtayba in xoolo aadu badan la siin jiray marka hadda magaalooyinkii maadaama salaadiintii oo dhan caasimadahay soo wada galeen oo magaaladay wada degan yihiin bal ka waran dhaqankii kaasi ma sii jiraa weli ha ha wa- wa- waa dhaqankaasi de waa jira oo de- ninka isimka am- eh, ama suldaanka ama garaadka marka la doorto beeshiisu way xoolaysaa oo dee xoolihii baadiyo way jiraan magaaladiina de waxa weeye dadkii baa soo galay oo magaaladiina waa la jooga marka en, de tii baadiyahana waa la wadaya tii magaaladana waa la wadaya Eh, wax waliba waxay u baahan yihiin hadda in laysku xidho oo dadka hadda magaalooyinka ay u badan yihiin taasa waxay keenaysaa ninka markaa en, suldaanka ahi ama garaadka ahi inuu waxa weeye eh, de markii hore baadiyuu joogi jiray de hadda magaalo imaanaya waxaa weliba intaa sii dheer de qurbihiina waa sii dheeryihiin moogta oo iyana waa tegayaa oo dadkiibaa de xaggaa jira moogta anu hadda bardhowta maraykan baan tegay yurub baan- baan tegay carabahan maray de waxa weeye dad fara badan oo dhalinyaro ah oo haween ah oo dhalinyaro ah oo aan fahansanayn eh, ninkan halkan taagan ee dhaqanka ee dhalinyarada ee hadlaya baa markaan u sharaxnay dhaqanku wuxuu yahay maadaama aad ku dhalateen yurub baan nidhi, carabaa ku dhalateen oo maraykan ku dhalateen dalkiinii waxa weeye ee, dhaqanku waa sidaa sidaa sidaa weeye Ee, iyagu inta badan dee filimaantun bay ku arkeen boqortooyooyin wadamo xukuma laakiin ma garan karaan ee, dhaqanka ay ka soo jeedaan waxa uu yahay inkastoo de hadda dhaqankii uu farabatay oo berigii hore uu yaraa oo waxa weeye beelaha salaadiintoodu ay iskaba yaray oo reer dhan oo hadda ballaadhan ay laba ama mid ay lahaayeen haddana yelkadeedee waxa weeye kii soo kordhaaba baahi baa soo kordhisay ee waddadii fiicneed ee dhaqanku ahaana waxa weeye ee, wuu maraya wuu ku tallaabsanaya marka laga hadlayo dhaqanka waxyaabo badan baa jira mar kasta in la ilaaliyo saluta ninka dhaqanka ah ee suldaanka ah ama garaadka ah ama malaaqa ah maxaa haydaan u ah oo mar kasta uu sal u ah inuu ilaaliyo dhaqan ahaan ama hadda ha la doorto ama hore ha u jiro Een, waxaa kow ah inuu akhlaaq akhlaaqdiisa ilaaliyo labo in hadalka aanu ku degdegin oo waxa weeye hadalkiisu uu- waa statement wey waa inuu hadalkiisu urursadaa urursanaada waa inuu waxa weeye wax kasta oo jira uu kala tashadaa markaa dadkii shuurada ahaa Ee, waa in aanu waxyaalaha xo- ee, markaa boqortooyada ama reerka dhibaato u keenaya aanu ku dhaqaaqin sida waxa weeye inuu magaalada iska galo inuu meel walba fadhiisto inuu waxa weeye balwadahan iyo waxa inuu ka fogaado waxyaalaha xunxun oo dhan inuu ka fogaado waxaasoo dhan waxay waa calaamadaha ninka boqorka laga doonayo ama suldaanka ama garaadka laga doonayo ninkuna hadduu boqortooyo kusoo koray oo awoogii ahaa aabiyaha kolley dee dhaqankiibuu garanayaayo waxa weeye wadadeedii wuu raacaya Ee, ninka cusubna de kolley sifooyinka lagu doortay bay ka mid noqonaysaa marka ninka isimka ah ee ugaaska ama garaadka ah waa in uu ka urursanaada bulshada inteeda kale bal doorka marka la eego shaqooyinka faraha badan aad qabataan cuqaal baa idinku hareeraysan doorka caaqilku qabto goorma idiin soo gudubtaa xaajada caaqilku qaban kari waayo waxaana jiran jiray kala leeyihiin sida dowladdu ay ilaa madaxweyne ilaa hadda ninka dhulka xaaqaya ay u kala leedahay Een, garaadka wax u soo gudbaa ama suldaanka ama ugaasku waa waxa ugu dambeeya ee beeshu ay sixi kar weydo marka hadda wax dhacaan marka hore guurti baa lagu lagu horeynaya nin garbood baa lagu horeynaya nin garboodka markay kasoo gudubto caaqil baa lagu horeynaya caaqilku marka xaajada uu dhameeyo way dhammaatay haddii ay dhammaan weydo marka dambe garaadkaa loo gudbinaya garaadku markaa judgment buu ka ridaya inkastoo haddeer wax walba toos lagula imaanayo oo hawshii siday u ahayd markiiba kusoo gelayso de dadkeennii waxa weye dhaqankii oo hadda magaranaysaa aad moodo in waxa weeye uu reer magaal noqday haddana waxa weeye inta badan waxaanu jecelnahay hawluhu inay dhammeeyaan ragga odayaasha ee guurtida ah iyo cuqaasha iyo ningarboodku ay dhammeeyaan iyo culummadu waana ku dhammaataa inta badan waxaa noo soo gudbaa waa wax yar wey wax yar wey waxyaabaha garaad had iyo jeer dhaca waa waa khilaafaadka ishaynta een, dagaalada beelaha dhex mara een, daaqsinta een, gacanka hadalka xeerarkaasoo kalema waxaad eh, dejiseen xeerar cusub mise waxaad had iyo jeer ku dhaqantaan waxyaabihii saldanaduhu aad ka dhaxasheen iyo een, ee soo jireenka ahaa sidee baad u xallisan waa laba qaybood wey dad iyagu meel wada degan oo isku dhex jira oo aan dhulkii kala lahayn iyo dad markii horeba dhulka u kala qaybsanaa dadku iyagu dhulka aan kala lahayn oo isku dhex jiray markaa ay isku dhacaan een, dee waxa weeye een, garnaq baa imaanaya een, waxaa la odhanaya de meeshii waa wada degan tihiin ceelkii waad wada joogtaan magaaladii waad wada joogtaan ilaahay baa garanaysaa dee dhibaatadan dhacday dee idinkaa keenay ilaahayna waa gartay waa lagu kala guraya midna waxa weeye mi- dad iyagu markaa aan meeshii deegaan u lahayn oo intay yimaadaan yidhaahda deegaan baanu ka noqonaynao waa garanaysaa waanu dhisanaynaa ama waanu qodanayna oo dhibna halkaa ka yimaado kuwaana waxaanu idhahnaa qolo waliba meesheedii ay joogtay ha joogto oo daaqsinkii iyo ceelkii iyo meel walba iyo carshintii waa la isdhex maraya haddana sidaasoo ay tahay dadku waxa weeye deegaan buu kala leeyahay marka ciddii iyadu deegaankeeda kasoo xugudubtaa markiiba waanu xukunaa waxaan idhahnaa waad gardanti- waad gardarantihiin halkan reer hebel baa deganaa haddaad nabadgelyo u imaanaysaan oo aad daaqaysaan dee waa welcome laakiin inaad timaadaan oo tihahdaan annagaa meeshan degayna idinkaa gardaran oo dhibaatada wada iyaguna markaa waa ku qancaan marka labada arrimood baa keenta eh, arrimaha dhibaatada deegaanka garaad inagoo barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa ku jira een gaar ahaan dad badan baa jiro oo dhallinyaraa oo qaar dhaqanka aysan wax badan aqoon badan u lahayn kuwo badanna waxay doonayeen inay saldanadaha kusoo biiraan ee qaar la caleemo saaro reer walba isagaa intuu shiray yidhi een, waxaa een, ugaas baa- ugaaskayga waa ka horta inaad maqashaan baa la doonaya Een, tan kale ee, dadka salaadiinta ee, cusub ee hadda doonaya inay inay kusoo biraan salaadiinta saldanadu horta wax saalan ma ciyaarna ma Een, afar ninuu meel fadhiisto oo yidhi hebel baa suldaanahayna ma suldaanku waxa weeye ama garaadku waxa weeye waa in marka hore ay beeshu shirtaa waa in beeshu ay u baahan tahay waa in beeshu ay guurti u saartaa waa in rag dhowr boqoli meel fadhiistaan waa in sidii dhaqanku ahaan jiray markaa la yidhaahdaa maxaynu uga baahanna laakiin hadda waxaa jirta nin baa meel istaagaya ama afar meelood suldaan baan doorana bay leeyihin suldaankiyo markaa waxa weeye baa intuu golihii baa dooranaya suldaan baan nahay waxa weeye waxaas waxaasoo kalena dhaqanka kuma fiicna dhaqanku waa kii la isugu imaan jiray waa kii la cimaamadi jiray waa kii beeshu soo gudbin jirtay iyana waxaan leeyahay dadka waxaa ku fakeraya Een, war waxa weeye een, saas ma shaqaynayso Een, adigana way ku dhaawacaysaa beeshii aad ka degdegtay ee aad ka hororsatay taladeediina wa- way dhaawacaysaa marka anigu waxaan leeyahay ummadda islaamka ee meel kastay joogtay inta soomaaliyeedba een, dhaqanku waa waxaynu kusoo caaniya nabad maanlay waa waxaynu kusoo kala badbaadnay garaad haddaan kula kaftaba waxaa jirta waxaa laleeyahay salaadiinta hadda labtog bay sitaan fiber bay leeyihiin twitter bay leeyihiin een, gmailadii emailadii bay ka jawaabayaan oo af soomaali leh oo af ingiriisi leh oo sawaaxili leh De- taasina dee waxay soo kordhisay arrin een, qaar waxaa laleeyahay baraha bulshada ay ku jiraan een, bal ka waran dee markii odagii dhintay haddii adigoo markaa akadeemi ahay oo jaacad ka baxay lagu yidhaahdo hawshii qabo de wixii aad baratay deyn maysid sidaasoy tahay anigu emailna ma lihi haddaan garaajaagar ismaaciil ahay facebookna ma lihi Een, iimana ma lihi fiberna ma lihi whatsappna ma lihi Een, mar aan lahaa waa jirto waan xidhay marka anigu salaadinta waxaan kula talinaya iska xidha iska xidha waayo hawsha kalaa idinka badan waxaan waxa u sameynaa waxaa weeye eh, waa inaad bal intii aan is ururin karno inaan is ururino marka waxaan salaadiinta leeyahay waayo eh, dhaqan iyo ma galaan muxuu ahaa iyo iyo baraha bulshaduna dee aad bay u kala fog yihiin waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo aynu toddobaadkani ku wareysanaynay garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo ka mida garaadada deegaanada sool sanaag iyo cayn garaadka ayaa arrimo fara badan kaga hadlay barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaan idinla socotiinay anigoo cabdikariin olola intaaynu ku kulmi doono ah, toddobaadka dambe haddii rabi raalli ka noqdo dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan washington haatana ku soo dhowaada codkii cabdiqaadir jubba iyo heestii luula
markii laygu sahan tegay hablaha kuwa ugu ladani jacaylama dhibaasheetaan lahashadeedii uga leexday leexday dumarkaan waayihii la damaaye lala soo dabaashiyo laba aaburkii dhacay laba aburkii dhacay tigulii weydey lurta igala dhowtaa sida sidaas midabka laaca dhirta loogu kaaba adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu liifa sida midabka laaca dhirta loo- loogu qabaa adna quruxda luulaay luulaay rabbi kugu liwaaqay laaskii xareediyo daylabtu raacdee la wadaagay wadaagay noloshee kibarka goshiyo libka ii horseede rabbi iguu labeeya labeeya alluflufin weliga laaskii xareediyo daylabtu raacdee la wadaaga wadaagay noloshee liibata gushiyo libta ii horsedeen rabbi iguu labeeya labeeya halluflufin weliga gacantooya loo bogay shaqsigii lahayde oo farmaaha dunidiyaan hanteeda looyine dhambuulaha lehe jeclaysataa gacantooya loo bogay shaqsigii lahayde oo farmaaha dunidiyaan waa tahay waan filayaa inaad aad uga hesheen heesaasi luula iyo fanaanka cabduqaadir jubba halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhowaada dhinaca ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo haddii aan ku horrayno kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka dalka sbain ee la liga ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta leventa ayaa saddex gool iyo eber ku qaarajisay naadiga real sociedad saltavigo iyo getef waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah halka viareal iyo esbanyol ay iyana barbardhac eber iyo eber ah ay isku mari waayeen laliigaha sbain weli waxaa hogaaminaysa barcelona oo leh shan iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda sevilla oo ku jirta kaalinta labaad islamarkaana leh saddex iyo toban dhibcood atletic madrid ayaa ku jirta booska saddexaad waxay leedahay koob iyo toban dhibcood valenzia iyo leventa ayaa iskula jira kaalinta afraad waxaana ay wada leeyihiin min sagaal dhibcood waxaa sidoo kale booskaasi iyana ku jirta kooxda real sociedad iyo real betis oo iyana leh min sagaal dhibcood sidaas daraaddeed afartaas koox waxa ay wada wadaagaan kaalinta afraad real madrid ayaa iyaduna waxa ay leedahay sideed dhibcood oo waxaad moodaa in uu hoos u dhac ku yimid kooxdani difaacanaysa horyaalnimada spain ee la liga jarmalka kulan xiise leh ayaa caawa fiidkii dhici doona waxaana uu dhex mari doonaa kooxaha bayer munikh iyo wolfsburg haddii bayer munikh ay badiso kulanka caawa waxa ay hogaanka u qaban doontaa horyaalka bundesliga oo laba dhibcood ayay ka sare mari doontaa kooxda hadda hogaaminaysa ee brushia dortmund dortmund waxay leedahay saddex iyo toban dhibcood halka bayer munikh oo kaalinta labaad hadda degan ay leedahay laba iyo toban dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku wada jira hoffenheim iyo hanova oo isla leh min koob iyo toban dhibcood ciyaaraha kale haddii aan eegno weeraryahanka kooxda chelsea iyo xulka sbain diego costa ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo aadan dib ugu biiro kooxdiisii hore ee atletic de madrid kadib markii ay labada koox arrinta laacibkani heshiis ka gaareen shalay heshiiska guud ee uu costa kaga tegayo chelsea ayaa si rasmi ah ansax u noqon doona bisha januari ee sanadka labadakunsideediytobanka hase yeeshee inta ka horeysa costa wuxuu la sii joogi doonaa atletic madrid atletica hadda ma iibsan karto wax ciyaartooy ah sababo la xidhiira ganaax uu xiriirka fifa dul dhigay kooxda ganaaxa ayaa dhammaan doona bisha januari ee soo aadan toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa inuu magaalada madrid ku maro tijaabada caafimaadka ciyaaryahankan asal ahaan kasoo jeeda dalka brazil lama oga lacagta ay chelsea ku iibinayso weeraryahankaasi siddeed iyo labaatan jirka ah costa ayaa ka tegay atletic madrid sanadka labada kun afar iyo tobankii markaas oo ay chelsea ku iibsatay lacag dhan laba iyo soddon milyan oo geniga starliinka ah ugu dambeyntiina laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester city ilkay gundwan ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo toddobaadyo ah kadib markii uu jilibka ka dhaawacmay arbacadii laacibkani heerka caalamiga ee dalka jarmalka balse asal ahaan kasoo jeeda turkiga ayaa dhaawac dartii garoomada uga maqnaa muddo sagaal bilood ah ka hor inta uusan si rasmi ah ugu soo laaban ciyaaraha arbacadii shalay balse nasiib darro dhaawac kale ayaa haleelay war shalay ka soo baxay manchester city ayaa lagu sheegay in dhaawaca cusub ee gundwan uusan ahayn sidii hore qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu tababarka bilaabi doono xidigani maalmaha fooda lagu soo haya dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur ayaana ciyaarahaasi soo jeedinayay haatana bal xaggii asa haddii aan mar kale dib u jallacno ku soo dhowaada codkii cabdirasaaq gaaduc iyo heesta amaan indhahaygu waxay jecel yihiin inay ku eegtaan afkaygana ammaantaada uu aada u tiriyaaye codkii cabdirasaaq gaaduc iyo heestay ammaan ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddani duhurnimo intaan mar kale ku mudan waa ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh jimco wanaagsan
Thank you.